munaasabadan lagu furayeysana dugsiyeedka iskuulka hoose dhexe ee laandheer ee magaalada caabudwaaq ayaa waxaa kasoo qeyb galay maamulka iskuulka bahda waxbarashada culimaaudiin waalidiin iyo marti sharaf kale maamulaha iskuulka hoose dhexe ee laandheer cabdi xaashi ayaa ugu horeyn ka hadlay munaasabadda maantay fursaddan waa fursad aad qaali u ah waxaa noo xambaarsan tahay saddex arrimood oo muhiimiyad nooleh kow furitaankii iskuulka sanna dugsiyeedkii laba kun siddeed iyo toban laba kun sagaal iyo toban haddii alla idmo midda labaad waa daahfur dhismahan aad aragtaan oo wareegsan waa xarag jarkiisii oo aan iyadana xafladda ku soo aadinay midda saddexaad waxaan rabnaa ardadii dadaashay oo sanadkii waxbarashada usoo dadaashay kaalimaha ku guulaystay inaan ayagana guddoonsiino waxaa la yidhaahdaa hadiyad aan ugu talagalnay oo qaaliya dhammaan mudane iyo marweyin marti sharafta qaymaha badan walaalayaal iskuulkan waxaa la yidhaahdaa waa iskuulka hoose dhexe ee laandheer waxaa la aasaasay sanadkii markuu ahaa laba kun iyo sagaalkii wuxuu furan yahay muddo ku dhow siddeed sano waxaa ka waxaa ka faa'iidaystay arda aada u fara badan oo hadda heerarka dugsiga sare u gudbay qaarkood walaalayaal wuxuu intaa dugsigu ku shaqaynayey waxa la yidhaahdo isku tashi isku tashi dadweynaha guddiga macallimiinta iyo maamulka sidoo kale qaar ka mid ah ardayda wax ka baratay iskuulka hoose dhexe ee laandheer ayaa halkaasi ku soo bandhigay riwaayad ka turjumaysa muhiimadda waxbarashada ay leedahay
orda casarkii soo dhigta hadda yartaan dhaqaaqa wilkayga rafaad rafaad rafaad enmeeye rafaad waryaa rafaad koorad waka ardada iskuulkii aadee intaad raacdid
halkaana idinku sugayo orda dugsiisii aada anu cashkii shalay ma aqaan wallahi waalaydin garamaayo orda macalinku waxba ku dhimaayo uu kaa qallaynayaa inawad maya casharkii shalay ma barateen ka bax ba ta ja x
ba ya ba na
cashirkii shalayta ma taqaani ardaan kale cashirka u dhigayaa adiga bax sooxi waaridka ay keen haye haye gudoomiyaha kaamka laandheer cabdi cali ayaa ku dhiirigeliyey waalidiinta in ay ilmahooda ay keenaan iskuulka hoose dhexe ee laandheer oo u haya fursad waxbarasho lacag la'aan ah waalidiintiinna waxaad u qabtaan iskuulkan dad gaaruu inuu leeyahay waxaa iskale ilmihiinna wax ku baranaya iyo idinka jajabkiisa burburkiisa wixii ka hadlaysan inaad kabtaan idinkaa xaq u leh inaad ilaashataan idinkaa xaq u leh annagu waxaanu iniin nahay howlwadeenno hawshaanu iniin wadnaa hawsha aan iniin wadnaana waxaa weeyaan waa midda waxbarashada oo ilmihii iyo macallimiintii iyo iskuulkii aan iyo hay-addii nacaawinaysay aan isku xidhayno waxaad og tihiin macallimiinta iskuulka weli yaa garanayaa intiinaan waalidiinta wax fii laga soo qaaday fii ilmaha fii baa laga bixiyaa iskuulkan lacag la'aan baa lagu dhigtaa buuggu waa lacag la'aan qalinku waa lacag la'aan macallinka fii yar baa la siiyaa boqol dollar oo lacag ah oo fii ah oo aan ku filayn baan macallinka la siiyaa waxaa bixisa hay-adda seef oo naga caawisa annaguna wax kale ma siino ayadoo ay sidaas tahay baa waxaa laynka rabaa inaad macallinka taageertaan iskuulka taageertaan oo aad garab istaagtaan ilmihiinna waxbarashadiisa lama helo waxbarasho lacag la'aana adduunka meelay ka dhacda ma leh jaamacadda waxaa lagu dhigtaa afartan dollar baa lagu dhigtaa ilmuhu ku dhigtaa dugsiga sare lacag baa lagu dhigtaa hoose dhexe lacag baa lagu dhigtaa dugsi lacag la'aana iskuul lacag la'aana tayadiisuna saan tahay oo ardadiisii aad arkayseen sida ingiriishka iyo ugu hadlaayaan iyo carabiga sidoo kale waxaa madasha ka hadlay guddoomiyaha xaafadda ubax cabdi faarax cismaan waxaan rajaynayaa ama aanu arkaa haddii sidaa la iskugu xiraado inaan ilmuhu yeelan doonin meeluu ka baxo ama waxbarashada ku beerdareeyo ilmaha wuxuu ka dhisan yahay kow marka ugu horreeya guriga iyo hooyada hadduu dugsi qur-aan dhiganayo hadduu dhiganayo iskuul hadduu labadaba isku darsado waxa keliya oo ilmuhu ka dhisan yahay xaqiiqda markii aanu sheegno hooyada weeyaan marka labaadna wuxuu u tegayaa macallin taya leh waxa isagu isqorayo ama dhigayo deeqsiin kara ilmaha garanahayana in ilmahaasu fagaaro soo istaagayo labadaa markuu makansado ilmahaasu meeluu ka baxo ma helaayo waxbarashadiisuna boqolkiiba boqol inay noqotaan laga yaabaa ugu dambayntii ayaa ardaydii kaalimaha ka gashay sanad dugsiyeedka waxaa la guddoonsiiyey abaalmarin
kaalinta saddexaad maxamed cabdisalaan cali galaas fayf galaas fayf ama galaaska shanaad shamse cali cabdisalaan isfudude meeda fasalka shanaad kaalinta labaad saabiriin cabdulaahi warsame khadre axmed xuseen raadiyow daljira caabud waaq